korneyl indiris khaliif cusmaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda dalka isagoona sheegay in soomaaliya ay weli ku jirto gumaysi toos ah loogana yeeri karin qaran madax bannaan korneylka ayaa xusay in talada dalka ay gacanta ugu jirto shisheeye halka dowladda soomaaliyana aysan lahayn awood dhammaystiran oo ay go-aanadeeda ku gaarto si xor ah wuxuu tilmaamay in madaxda dowladda ay u hoggaansamaan dana iyo anjadiyaal ay wataan quwado shisheeye taas oo meesha ka saartay qarannimada dhabta ah ee soomaaliya sidoo kale wuxuu soo bandhigay caddaymo maraqmadoonto ah kuwaas oo muujinaya siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dalka ay si dadban amaba si toos ah ugu xir yihiin faragelin ka timaada quwado shisheeye isagoo sii hadlayay wuxuu ugu baaqay bulshada soomaaliyeed inay si qoto dheer ugu fikiraan xaaladda dhabta ah ee dalka horta qaran qaran maxaad u taqaan qaran waa dal iyo dad ishaysto isku tolon waay marka horta qarannimo ma jirto waxaan ku leeyahay calankii buluuga ayoo qarannimada lagu dhisay oo afka laawi cadde iyo afka eelwad iyo afka raas casayr iyo ilaahay idinkiisa afka doolow dhulka xaduudiisa lagu dhigay waxa waaye lix aladaa daaho sida xuub caaraha ku gadaaman marka qaran markaad maqashid waa dhul tolan iyo dad ku kor tolan marka dhulkii ma tolno oo waa regionalism kala gogo-an oo political conflict iyo aamin la-aan gobolba gobolka kale uusan aaminin muddo dhowr iyo soddon sana waa laisku halaagmay gacmaha dhii lala wada gal saasuu gobolka horta caradii u kala gogo-an tahay waa ko qodobka labaad waa calankii oon madax banaanayn waxuuna ku madax banaanayn lix alan oo located ah ayaa dhulka uu ka talinayay ilaa idinkiisa ku mudan waxuu kaloona ku madax banaanayn dhowr iyo toban dowladood oo qarbi ah oo ciidamo ka joogaan calankooda dhulkuu suran yahay nin calankiisa dhulka calanka dhulka ku surayna waa nin kula leh aqoon iyo aqli tidhaahdo xerooyinka xerooyinka aada degan tihiin iyo guryaha ay saraakiishu ku nooshahay korkeeda calankeeda ku xirta carrada laguma mudi karo aqoon tidhaahdo ka tabata arrintaas ma leh laakiin hadda waaba lala leeyahay qoraalkan wuxuu ku muujinayay aragtida korneyl indiris khaliif cusmaan ee ku aadan xaaladda soomaaliya isagoona tilmaamay in dalka uu weli ku jiro gumaysi casri ah loona baahan yahay dadaal dheeri ah si loo soo ceshto madax bannaanida dalka soomaaliya